alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعlى aalihi waصaxbih wslama tasliima kaiira qaala almualifu alimaam annawawiyu raximah اllah baabu istixbaab اlcuslaةi cinda fasaadi الnaasi cinda fasaadi الzamaan wuxuu baab u yahay sunnaynta la sunneeyey alcusla cusladu waa fogaanshaha dadka laga dhex baxee la yskaga durkee laga fogaado weeye goormaa la sunneeyey cinda fasaadi zamaani wakhtigu markuu fasahaado dadka waxa weeye ahlufasaadka ahi ay bataan aw likhawfi min fitnati fi اddiin ama dadka uu uga fogaado baqe uu ka baqdo min fitnatin fitno fi diini diinta daraaddeed ugu dhacdo yanii diintiisa inuu ka fitnoobo oo diintiisa uu ku camal fali kari waayo inuu ka baqo aw wuquucin ama ku dhicis iyo xaraami wa shubuhaatin xaaraan iyo shubuhaad uu ku dhaco wanaxwiha iyo waxyaabaha la midka xaaladaha caynkaasee qofku fasaadka uu ka baqdo dadka diintiisana uu u baqo inuu dadka iskaga fogaado oo uu ka gaabsado sunnaynta la sunneeyey buu baabu yahay qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yidhi fafiruu u yaaca ila allaahi ilaahay xaggiisa u carara ilaahay baad ka cararaysaa isaga ayaanad u cararaysaa waxaad ka cararaysaa macaasida iyo xumaanta iyo wax kastoo ilaahay jalla wacalaa aanu raalli ka ahayn waxaana loo cararayaa ilaahay daacadiisa iyo inaad ajiibto innii anigu lakum idinka waxaan idin ahay minhu min allaahi ilaahay xaggiisa waxaan idinka ahay nadiirun mid digaaya oo mubiinun digniintiisu ay caddahay digo cad ayaan idiin ahay weeyi marka baabkani cuslada ayuu waxa weeye u guntan yahay sheekha ayaana inoo faahfaahinaya marka uu fiican yahay iyo marka aanu fiicnayn waxaana jira kitaab la idhaha alcusla oo juz ah oo uu qoray alimaamu alkhaaabiyu raximahu llah oo uu kaga hadlayo cuslada iyo axkaamteeda goortay fiican tahay iyo goortaanay fiicnayn iyo waxyaabaha ku soo arooray qaala wuxuu uhi wacan sacd bni abi waqaasin waxaa laga wariyey saxaabigaasi sharafta badnaa radia allaahu canhu ee qaala annahu qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allah rasuulka ilaahay baan maqlay salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay in allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay alcabda addoonka aلtaqiya alla ka cabsiga le rabbigii ka cabsadee alghaniya haniga ah macnii haniyu nafsiga ah ee naftiisu ay haniga tahay ee qanaacada leh ee alkhafiya qarsoon rawaahu muslimu muslim baa wariyey qaala wuxuu uhi wاlmuraadu biاlghaniyi hanigana waxaa looga jeedaa haniyu nafsi ka naftiisu ay haniga tahay adduun badan bayaanu haynine kamaa sabaqa fi lxadiidi صaxiix sida xadiidkii صaxiixa ay noogu soo hormartay inama alghinaa hina nafsi waa inagii soo maray xadiidkan markaa qofka ilaahay ka cabsada ee haniga ah ee khafiga ah ayaa rabbi jecel yahay jala wacalaa wuxuu xadiidku markaa daliil u yahay marka dhibaatadu ay jirto in la yskaga fogaadiyo fasaadku uu jiro in dadka la yskaga durko si qofku fasaadka aanu ugu dhicin iyadoo daacada ilaahay iyo khayrka laga doonayana uu ilaalinayo waxaana jirtay sacad ibnu mucaa sacad ibnu abi waqaas radia allahu canhu ardaah wuxuu ka mid ahaa saxaabadii jannada loogu bushaareeyo oo min alcashara tobanka ayuu ka mid yahay wakhtigii fitnadu ay saxaabada ka dhex dhacdayna dadkii ka durkay buu ka mid ahaa ee iskaga fogaaday oo alimaamu dahabiyu siyarka wuxuu ku yidhaahdaa siyaru laclaam annubala ictazala sacdun ilfitna falaa xadara aljamala walaa sifiina walaa taxkiima walaqad kaana ahla lilimaamati kabiira shani radia allahu canhu wuxuu tilmaamayaa sacad ibnu abi waqaas inuu fitnadii ka dheeraaday oo goobi layskaga hor yimi aanu xaadirin isagoo lala qaba inuu imaamada iyo hogaaminta muslimiinta ehel u ahaa oo uu ka mid ahaa raggii uu rasuulku dhintay sala allahu calayhi wasalama isagoo raalli uu ka yahay iyagoo uu raalli ka yahay sidaa awgeed ba xadiidkani sababta uu ku soo arooray iyo wakhtiga uu sacad sheegay baa muujinaysaa ujeeddada sheekhu halkan hadda u soo arooriyey iyo masalada uu ka deliishanayo oo waxaa dhacday markii fitanku ay dhaceen intuu xoola iibsaday geel iyo adhi iyo wax la mida ayuu iskaga fogaado meel markaa uu iskaga dhex baxay dadkii saxaabigan qiimaha badani waxaa dabadeeta dhacay maalin maalmaha ka mida ayuu meel ka arkay qof wax soo fuushan oo markaa soo socda ayuu meel ka arkay sida uu leeyahay inankiisii caamir ibnu sacad ee caamir ee uu dhalay aadna waxaa la yidhi saxaabigan wuu indha fiiqnaan jiray dabadeetana markuu arkay qof wax soo fuushan buu ihi acuudu billaahi min shari hada araakib ilaahay baan ka magan gelayaa kaa gaadiidka soo saaray sharkiisa kii baa yimi ninkii wuxuu noqday ninuu sacad qudhiisu dhalay oo la odhan jiray markaa cumar isagoo gaadiid saaran buu isa soo taagay wuxuu markaa inankiisan u yimi doonayaa inuu kaxeeyo oo dee mulkigan iyo madaxnimadan la ysku haystee la kala jiidanayo iyo uu dhinaciisa qabsado uu dee ka qayb qaato ilaan wuxuu ahaa raggii rag ahaa raggii islaamka u dheereeyey buu ahaa raggii fadaa'isha badnaa buu ahaa awalu man ramaa sahman fii sabiili illaahi buu ahaa saxaabigana fitnaduu iskaga durkay oo waxaa uma jeedo dabadeetana wuxuu yidhi isagoo neefkiiba ka deginuu saaraa geelaagii adhigaagaad iska raacatay iyadoo raggii kula midka ahaa iyo asxaabtaadi iyo raggii kula asaagahayo dadka ay mulkigii isku haystaan yacnii waxa weeye wuxuu ka doonayaa inay israacaan oo dabadeeta arrimaha uu kala qayb qaato markaasaa waxaa la yidhi intuu laabta sidaa gacanta ugaga dhuftay ayuu ku yidhi saacad oscot amwar ilan waa inankiisii waxaan maqlay rasuulka ole ina allaha yuxibu alcabda ataqiya alghaniya alkhafiya xadiidkaa horta sababtaasuu ku sheegay ma fahanta sababtaa ayuu ku sheegay riwaayad kale waxay sheegaysaa inankii wuxuu yidhi wax kale ma haysid miyaa intaa mooyaane kolkaasuu yihi haa kolkaasuu markaa doonay inuu dib u noqdo kolkaasuu ku yidhi waanu cunto ku siinna iska yar joog maya cuntadiina uma baahni buu yidhi wuxuu yidhi haddana haddaba aanu neef kuu lisnaanu caano ku siinne joog alcaanihiinana uma baahni buu yidhi halkii buu ku noqday oo nin dee isagu markaa waxyaabahaasi ku dhex jira ayuu ahaa waxaanaynu baraarujinaynaa halkaa wakhtigii fitanku ay yimaadeen saxaabada badidoodu fitankii way iskaga dheeraadeen waxaanay qaateen dardaarankii rasuulka suuban sala allahu calayhi wasalam ayay qaateen wax yaroo fara ku tirisa ayaa ka qayb galay waxaasina niyad wanaagsan buu lahaa oo ujeeddo fiican ayaa u geysay waxaana masalada laga muraajacayn karaa kitaabka la ydhaha tamyiizu dawi lfitan bayna sharafi aljihaadi wa sarafi alfitan tamyiizu dawi lfitani bayna sharafi aljihaadi wa sarafi alfitan waa uu qoray sheekh la yidhaahdo cabdulmaalik ibnu axmed ramadaani waxa weeye si wanaagsan buu ugaga hadlayaa masaladaasi markaa fitankaa iyo dhibaatooyinkaa iyo xurubtaa iyo dagaaladaasi waxaas markay jiraan qofku inuu iska meelihiisaa fitnada kaga dhuunto ayaa u wanaagsan oo uu ilaahay ku caabudo wa can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rajulu nin baa yidhi ayunnaasi dadka koodeba afdalu ugu fadli badan yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow dadka kee ugu fadli badan qaala wuxuu rasuulku yihi mu'minun ay huwa ka dadka ugu fadli badani mu'minun mu'min weeyi mu'minkaasoo mujaahidun ku jihaadaayo binafsihi naftiisa iyo wa maalihi xoolihiisaba fii sabiilillaahi waddada ilaahay ugu jihaadaaya oo naftiisiina bixinaaya maalkiisiina jihaadka ku bixinaya qaala wuxuu ihi uma man dabadeeta yaa ku xiga qaala wuxuu ihi uma rajulun nin baa ku xiga ninkaasoo muctasilun ku fogaaday fii shicbin laag ama bohol ee gol mina shicaabi golaha ka mid ah meelaha buuruhu ay isaga yimaadaan ee markaa waxa weeye labada buurood isaga yimaadaan ee yara golaha iyo shicaabta iyo meelahaas weeye addoonkaasoo yacbudu rabbahu rabbigii iska caabudaya wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray addoonkaasoo yataqi illaaha ilaahay ka cabsanaya wayadacu naasa dadkana kala tegaya min sharihi sharkiisa muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waayahay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofku wixii uu u baahan yahay arrimaha diinta ku saabsan ciddii garanaysa inuu weydiiyo iyo jihaadka xaqa ahi fadliga iyo qiimaha uu leeyahay iyo dadku marka ay xumaadaan ay fasahaadsan yihiin inuu qofku ku dhex jiraa inay keenaysa inuu dunuubta iyo aahaamta la qasto ayay keenaysaa waxaa kaloo laga qaadanayaa marka fitanka iyo dhibaatooyinku ay jiraan qofku inuu dadka iskaga durki karo si uu uga badbaado sharkoodao diintiisu ay ugu nabad gasho qaala wa canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ihi yuushiku waxaa dhow an yakuuna inuu noqdo khayra maalilmuslimi xoolaha qofka muslimkaa ka u wanaagsani khanamun adhi yatatabacu bihaa uu ku raacraaco u rararo shacafaljibaali buuraha figtooda iyo mawaaqica alqatri meelaha roobku uu helo meelaha uu roobku helaana waa meelaha baadku ka soo baxee daaqsinka ah ee xoolaha dee la daajiyo weeye yafiru xaalo uu kala cararaayo bidiinihi diintiisa min alfitani fitnooyinka uu kala cararaayo rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey qaala wuxuu uhi wa shacafa ljibaalina aclaaha xaggeeda sare weeye waa jamcu shacafa ayaa la ydhaahdaa xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa yanii inay iska dhici karto inuu yimaado wakti qofku intuu xoolo yar ama adhi yar samaysto meelaha ah cidlooyinka iskaga raacraacdo meelaha ilaahay ku caabudo oo uu fitanka iskaga durko arrintaasi inay waxa weeyaan markaa fiican tahay waa tahay shacafa aljibaalna waa buuraha figtooda waxaana alxaafid ibnu xajar sharaxa saxiixa bukhaariga uu ku yidhaahdaa buuraha dushoodu waa meelaha had iyo jeer biyaha iyo baadkaba laga helo gaar ahaan buurahaasi dhaadheer ee waddankii xijaas iyo meelaha ku yaalay dushoodaa sare had iyo jeer biyana waa laga helaa biyoqabatinna way yeeshaan cuntada iyo baadkuna wuu ka baxaa sidaa awgeed baa xadiidka loo sheegay shacafa aljibaal ayuu ula guurguurayaayoo xoolihiisii u rarayaa uu daajinayaa iyo hal alla halkii uu maaragtay uga helaayo waxay cunto qaala وعan abi hurayraةa radي اllahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaala maa bacaa allah ilaahay ma soo dirin nebiya nebi ma soo dirin ilaa hadduu soo diray raacal hanama adhiga ayuu raacay nebi kastoo ilaahay soo diray yaraantiisii intaan nebiga laga dhigin adhiga wuu soo maray oo wuu soo raacay faqaala asxaabuhu asxaabtii rasuulka ayaa waxay ku yidhaahdeen wa anta ay wa anta aydan raacaytaha bay ka dhigan tahay adna miyaad raacday yaraantaadii adhiga qaala wuxuu rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalama nacam ha kuntu waxaan ahaa arcaha mid adhiga waxa weeye ku raaca calaa qaraariida sunuud baan ku raaci jiray liahli makata maka ayaan sunuud yar ugu raaci jiray oo qaraariidu waa juzun min addirhami waddinaar waa wax yaroo markaa qarash ahoo lacagtii dirhamka iyo dinaarka ka mida weeye sunuud yaryar weeye rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey markaa ciidan ahaan baan u ahaa buu leeyaho intaan u raaco ayaan mushqaayad yaroon ku noolaada ka qaadan jiray rusushina raacista adhiga way soo wada mareen eewaxa markaa xadiidka uu ka deliishanayaa yani waxa weeye qofka dee adhigiisa iska raacda iska dhaqda xoolihiisu dadkii kuma dhex jiraayo oo waxa dhici karta fitankooda iyo waxay isla dhex wareegayaan inuu ka badbaado xadiidku baabka dambena uu ku soo noqon doonaayo waxa isweydiin leh maxaa ilaahay ugu doortay ambiyadu inay soo wada maraan marka hore raacista adhiga ahlulcilmigu waxay idhaahdaan markay xadiidka sharaxayaan sababtu waxa weeye wallaahu aclame tababar ahaan ayaa ilaahay arrinkaasi maaragtay uu ambiyada ugu qadaray ama uu maaragtay u mariyey tababar ahaan waayo ilaahay jala wacalaa ammaano culus ayuu ambiyada saari doonaa ummadaha inay hogaamiyaan ayaa ilaahay jala wacalaa uu dusha ka saari doonaa ummaddina waxay u baahan tahay in loo tudho loo naxariisto in la isu jiido in si wanaagsan loo maamulo in loo dulqaato waxyaaba fara badan bay u baahan tahay adhiguna waxaa la yidhi waa mide dee waa mid daciifoo isma difaaci karoo bahalaha yaryarbaa xataa cunaaya tuugga hadduu doono neef qaadanayo oo tunka intuu saaro taa kala boodayo haddaan laga ilaalin ilaalin iyo feejignaan badan buu u baahan yahay waata kale waxay ahlucilmigu idhaahdaan waa bilaa muqaalafa oo isaga oo itaal daran buu haddana kala wada dhaqaaqaya oo qaybiba meel maraysaa markaa wax isu ururiyo o dhan u wada jeediyo oo daajiyo oo ilaaliya ayaa waxa weeye uu u baahan yahay ummaddii baa taa kolkaa lagu shabahayaa ay maamulayeen qاaل وعنه أي وعن أبي هريرة عن رسuuل اللahi صلى الله عليه وسلم أنه qاaل مiن khayر مaعاaشh الناaسi لaهم dadka kuwa ugu nolosha wanaagsan waxaa ka mid ah min khayri أحوaaلi عayشhihim weeye xaaladaha noloshooda kuwa ugu fiican dadka waxaa ka mida rajulu ay cayشhu rajuli nin noloshi ninkaasoo mumsikun haya cinaana farasihi xakamaha faraskiisa u haya fii sabiili llahi ilaahay waddadiisa faraskiisa ayuu xakamaha hayaa waa u diyaarba weeye waaba u diyaar faraskiisu yatiiru wuu ku duulayaa calaa matnihi dhabarkiisa ayuu ku duulayaa macni wuu ku degdegayaa kulamaa samica mar kastoo uu maqlo haycatan qaylo aw fascatan ama argagax daara calayhi wuu ku duulayaa macni wuu ku degdegayaa intuu dusha ka fuulo ayuu faraskiisa saa u sii daynaya yabtagii xaalo uu dalbaayo alqatla dil xaalo uu raadinayo aw ilmowta ama geerida uu ka doonaayo madaanahu meelaha loo filaanka ah ee cadowgu ay joogaan iyo ragga dee laysku dilaya aw rajulun ama ninbaa markaa dadka ugu nolol fiican ninkaasoo fii qunaymatin xayn adhi ah ku sugan oo ku raacaya fii ra'si shacafatin buurfigteed dusheed oo min haadihi shacafi figahan buuraha ka mid ah aw baطni waadin ama tog barhtankii oo min haadihi اlawdiyati togagan ka mid ah addoonkaa xaynta raacaya oo yuqiimu salaata salaada oogaya wayu'ti zakaa sakadana bixinaya wayacbudu rabbahu rabbigiina caabudaya xataa yaatiyahu lyaqiinu ilaa geeridu ay uga imanayso oo laysa min annaasi dadka aan kaga mid ahayn ilaa fii khayrin khayr mooye wax kale aan dadka kaga mid ahayn rawaahu muslim dadka khayrunbuu kaga mid yahay oo wixii khayra iyo wixii wanaagsan iyo wixii fiican dadka waa kaga mid oo uu ku caawinaya uu ku dhex jiraya laakiin shar markay noqoto dadka waxba ku darsan ma shar ku darsan maayo khayrka mooyaane qaala wuxuu hi yatiiru an yusricu wuu ku degdegayaa wey wamatnuhuna dahruhu dhabarkiisa weey walhaycatuna asawtu lilxarbi waa codka dagaalka laysugu dhawaaqo hayaa iyo war-uu iyo ka soo kacayo waxay noqotaba iyo layna qabay iyo walfascatuna naxwuhu macnaha hore ayay ku dhowdahay qaala wuxuu uhi wamadaanu shay shayga madaantiisuna almawaadicu meelaha weeye alatii taasoo yudanu la malaynaayo wujuuduhu fiihaa in laga helaayo uu joogo wاlgunaymatuna bidami اlkayni tasiiru اlghanami ari oo la yareeyo wey waa xan yar wshacafatuna bifatxi shiini walcayni hiya acla ljabali buurta dusheeda sare weeye baabu fadli اkhtilaai bاnnaasi wa xuduuri jumacihim qaala اlmualifu raximah اllah baabu fadli اlاkhtilaai bاnnaasi wuxuu baabu yahay fadliguu leeyahay dadka in lagu dhex joogo o lagu dhex darmado iyo wa xuduuri jumacihim jimcayaashooda in la xaadiriyo wa jamaacaatihim jamaacaadkooda oo jimcaha lala tukadoo lagala soo qayb galo jamaacaadkoodana laga soo qayb galo oo macnihii waxa weeye salaadaha jamac ah ee la yimaado wa mashaahidi alkhayri iyo goobaha khayrka ee lasoo xaadiro lagala qayb galo wa majaalisi adikri macahum iyo golayaasha iyo majaalista dikriga in dadka lala wadaago lagala qayb galo sida majaalista cilmiga iyo goobaha waxbarashada diiniga ah iyo meelaha ilaahay lagu xusayo iyo meelaha laysku wacdiyayo wixii la mid a wa ciyaadati mariidihim iyo dadka kooda buka in la booqdo wa xuduuri janaa'isihim iyo in waxa weeyaan markaa la xaadiro dadka janaasooyinkooda in la xaadiro oo meydadka lala soo aaso oo lagula tukado oo wahaakada baabkaa hore fadligay leedahay cusladu markuu ka soo warramay baabkanna wuxuu sheegayaa dadka in si wanaagsan oo khayra loo dhex joogaa qiimaha iyo wanaagga ay leedahay baa mu'alifku kaga warramaya aad iyo aad baanu sheekhu caalim u ahaayoo si munaasiba ayuu baababka kitaabka isugu xigsiiyaa qaala almualifu raximah llah iclam waxaad ogaataa qof yahow hadalka fahmaya ana alikhtilaaa binnaasi dadka in lagu dhex jira cala alwajhi aladii dakartuhu sidaa aan soo sheegayna loogu dhex jiraa siduu soo sheegay waa min shuhuudi khayrihim duuna sharihim dadka wixii khayra in lala wadaago lagala qayb galoon sharka lagala qayb gelin huwa almukhtaaru sida la doortay weey aladii sidaasoo kaana calayhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay uu ku sugnaan jiray wa saa'iru lambiyaai iyo ambiyada oo dhamme ay ku sugnaayeen ambiyada kale ay ku sugnaayeen salawaatullaahi wasalaamuhu calayhim oo ambiyadii ilaahay soo diray oo nabigeennu ugu dambeeyey sala allahu calayhi wasalam oo ummadaha kamay dhex bixi jirina way ku dhex jixi jireen way wacdihi jireen waxbay bari jireen way tukin jireen jihaadka ayay markaa u kaxaysan jireen dee sidaasay markaa ula dhaqmi jireen oo ugu dhex jireen wakadaalika sidaasoo kale ayay ahaayeen alkhulafaau raashiduuna khulafadii raashidiinta ahay abubakar cumar iyo cuhmaan iyo cali waman bacdahum iyo dadkii ka dambeeyo min asaxaabati saxaabada ahaaday iyo wataabiciina taabiciintuba iyo waman bacdahum ciddii kasii dambaysayoo min culamaai lmuslimiina culimadii muslimiinta ahaaday iyo wa akhyaarihim akhyaartoodii wa huwa kani madhabu akari taabiciina taabiciinta badidooda madhabkoodii weeye iyo waman bacdahum ciddii ka dambaysay wa bihi isaga ayaanu qaala shaaficiyu shaafici yidhi wa axmedu axmedna saasuu yidhi wa agaru lfuqahaa iyo fuqahada badidoodu radia allahu canhum ajmaciina dadka in wixii khayra lagula dhex jiro oo aan laga dhex bixini sidaasi iyadaa ayaa fiican qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi watacaawanuu cala albiri waataqwa wa tacaawanuu isu kaashada cala albiri ilaahay cabsidiisa iyo wataqwa cala albiri wanaagga iyo wataqwa ilaahay cabsidiisa isu kaashada birka iyo allaka cabsiga isu kaashada iyo wanaagga markaa dadkii kolka lagu dhex jire khayr lagula dhex jiro in aayaddaa la dabaqay oo lagu dhaqmay bay noqonaysaa waxaana jira markaa xadiid caddaynaya arrimahan sheekhu uu sheegaya inay fadli badan yihiin o ka fadli badan yihiin in dadka la yskaga dhex baxo laga goosto oo xadiid tirmidi iyo axmed iyo ay sanad saxiixa ku wariyeen bukhaarina aladab lmufrad uu ku wariyey wuxuu rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalama almu'minu aladii yukhaaliطu الnaasa wayasbiru calىa adaahum qofka mu'minka ah ee dadka dhex galaya ee dhibtooda ku sabraya khayru min aladii laa yukhaaliطu الnaasa walaa yasbiru calىa adaahum wuxuu ka fiican yahay oo uu dhaamaa qofka aan dadka dhex gelahayn dhibtoodana aan ku sabrahayn markaa xadiidkaasi ayaa baabkan daliil cad u ah oo tusinayo weeye qaala wuxuu uhi walaayaatu aayaduhuna fii macnaa maa dakartuhu arrinkaa aan soo sheegay macnihiisa xaalay ku saabsan yihiin kaiiratu way fara badan tahay macluumatun waana mid la yaqaano qaala wuxuu uhi baabu tawaaduci wakhafdi ljanaaxi lilmu'miniina wuxuu baab u yahay tawaaduca tawaaducu waa isdhuldhigga wa khafdi ljanaaxi iyo garabka in loo raariciyo oo loo debciyo lilmu'miniina dadka mu'miniinta ah in garabka loo raariciyo oo laysu debciyo oo loo tawaaduco aan layska kibrin waay ikhwaanii tawaaduca waxaa lagu macneeyey inuu yahay alistislaamu lilxaqi wa tarku اlictiraadi fi اlxukmi tawaaduca macnihiisu waxa weeyaan in xaqa loo hoggaansamo iyo in markaa bushintiisa iyo ka horimaanshihiisa la yska ilaaliyo waxaa kaloo culimmada qaar ka cabireen qabuululxaqi min kulli man qaala tawaaduc waxaa la yidhaahdaa cid kastoo xaqa la timi in laga aqbalo waayo alxaqu axaqu an yutabac xaqaa mudan in la raaco waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa jira markaa tawaaduc maxmuud ahoo fiican oo waa inuu qofku ilaahay isu dhuldhigo addoommaha ilaahay inuu iska sarraysiiyo u quudhsadana iska ilaaliyo xaqana u hoggaansamo mar kastoo loo sheego oo u caddaado tawaaduc waxaa jira iyo isdhuldhig madmuum ahoo xun baa jira oo waa qofku inuu qofka cidda adduunyada haysata waa inuu isu dhuldhigo o isku dhadhajiyo oo uu isu hoosaysiiyo si adduunyadaa uu uga helo kaasi isagu ma fiicna tawaaducuna walaalayaal waa akhlaaq wanaagsan oo ka mid ah akhlaaqda qiimaha badan ee sharcigeennu inafaray inaguna dhiirigeliyey qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yidhi wakfid isagoo la hadlayo nebigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam wakfid u raarici janaaxaka garabkaaga liman itabacaka cidda ku raacdo min almuminiina muminiinta ka mida garabka u raaricina waxaa looga jeedaa si debecsan oo qabow oo tawaaduca ula dhaqan baa loo jeedaa oo ha iska sarraysiinin waayahay horena waynu u soo maray wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka lahow man yartada ka ridooba oo diintiisa ka noqdo ka ridooba minkum idinka xaaluu idinka mid yahay can diinihi diintiisa fasawfa yaati illaahu ilaahay jeer dambuu la iman doonaa biqowmin dul yuxibuhum wuu jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna rabbigood jecel kuwaasoo adilatin macnii waxa weeye u debecsan cala almu'miniina kuwa mu'miniinta ah oo u tudhaalo badan acizatin ku adadag cala alkaafiriina gaalada ku adadag sifaadkoodaa dabadeetana rabbi sii waday shaahidka aayaddu waxa weeyaan waanaynu soo maray adilatin cala almu'miniin waxa ilaahay dadka mu'miniinta ah ee uu jecel yahay uu ku ammaanay inay mu'miniinta u tawaaducaan oo isu debciyaan oy waxa weeyaan isu dhuldhigaan oo isu hoosaysiiyaan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yaa ayuha nnaasu dadow innaa anagu khalaqnaakum waxaanu idinka abuuray min dakarin lab iyo wa unhaa mid dhadig baanu idinka abuuray waa nebi aadam calayhi salaam iyo xawaa labadaasaanu dadow dhammaantiin idinka abuuray oo markaa si kalaba si kastaa u kala fogaataane markaa soo socotaan ee soo socotaan dadku halkaasunbuu ku wada abtirsanaya dadku waa wada walaalow ya bartaasunbay wada gelayaan mid cad iyo mid madow carab iyo cajab isu wada gee dee nebi aadamna ilaahay ciid buu ku abuuray annaasu min aadama waadama min turaab wajacalnaakum waxaanu idinka yeelay shucuuban shacbiya iyo wa qabaa'ila qabiilooyin baanu idinka yeelay maxaanu shacbiyo qabaa'il idinka dhignay litacaarafuu si ay isu garataan ina akramakum ka idinku karaamada badani cinda allaahi ilaahay agtiisa adqaakum waa idinku ka idinku cabsida badan weeye shucuubta iyo qabaa'ilku way kala sarreeyaan oo shucuubtaa ka sarraysa shucuubtu waa meelaha qabaa'ilka waaweyn ay ka soo bilaamayaan qabaa'ilkuna shucuubtaa waa waxyaabaha jilibada iyo qolooyinka kasii farcamo weeye ilaahay dadkii qabaa'il iyo reera iyo wuxuu ugu qaybiyey hee litacaarafu saa isu garataan oo loo garta markaa qofka ciddii dhexlaysay casabadiisii ciddii dhiiggiisa lahayd qaraabadii markaa la xidhiidhiyo waxyaabihii sharcigu axkaamtu ku xidhay in markaa la oogo dadkuna kuma kala fadli badno midabkooda iyo qoladooda iyo lacagtay haystaan iyo derajada ay leeyihiin ama mansibka ay hayaan midnaba eh ina akramakum cinda allaahi atqaakum qofka dadka ugu cabsida badan baa ilaahay jala wacalaa agtiisa ugu dhow ilaahayna ugu jecel yahay uguna karaabo badan bal muu dadka agtooda ka ugu liitee ugu hantida yar ahaado wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi falaa tusakuu markaa waxyaabahan innagu aynu ku xidhno buunbuuninta iyo qiimaha iyo waxaa sharcigu ku xidhi maayo wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi falaa tusakuu ha taskiyeynina anfusakum nafihiinna ha taskiyeynina oo ha tahirina oo markaa ha ammaanina huwa ilaahay isaga ayaa aclamu ku cilmi badan biman itaqaa qofka ka cabsada eh ilaahay baa yaqaano oo garanayo og cidda isaga ka cabsata ee wanaagsan ee qiimaha lehe idinku nafihiinna ha ammaanin oo ha taskiyeynina oo ha la fagadh odhanina weeyi waayahay waayo taskiyatu nafsi qofku taskiyatu nafsihi oo uu ka dheeraadaa waa tawaaduc bay keensanaysaa inuu qofku had iyo jeer markaa is-ammaano oo laabta uu iska dhirbaaxo oo waxa weeyaan markaa laabta uu garaaco oo uu isagu markaa kanaanay oo keer kalaan oo sidanaan oo kanaanay oo kanaanay waxyaabahaasina waa waxyaabaha tawaaduca ka hor imanaysa weeye wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wanaadaa way dhawaaqeen asxaabuulacraafi dadkii acraafka joogay ee asxaabulacraafka ah rijaalan rag bay u dhawaaqeen raggaasoo yacrifuunahum ay ku garanayaan bisimaahum calaamadahooda qaaluu waxaana yidhaahdeen ma aqnaa cankum muxuu idinka taray jamcukum ururintiinaa xoolaha ururinayseen ama ciidamadiinni iyo wamaa kuntum tastakbiruuna kibrintaa iskibrinayseene xaqa iska kibrinayseene aqbali weydeen ahaaulaa'ima kuwani ayaa aladiina kuwii aqsamtum aa ku dhaarateen laa yanaaluhum ullahu ilaahay inaanu soo gaadhsiinahayn biraxmatin wax raxmada udkhulu ljannata lagu yidhi udkhulu ljannata jannada gala laa khawfun baqe calaykum korkiinna ma saara walaa antum taxsanuuna mana murugoonaysaan baqa korkiinna ma saara mana murugoonaysaane waxa weeye macnihii maaragtay ee jannada gala lagu yidhi acraafkani waa dayr u dhaxeeya jannada iyo naarta asxaabulacraafkuna waa dad markaa halkaa korka ka saaran weeye dusha ka korsan weeyaan marka ilaahay qisadooda iyo arrinkooda suuratulacraaf suuradda la magac baxday waa ka kaga warramay dayrkaa dhakadiisa markay saaran yihiin gaaladiina way arkayaan dadkii mu'miniinta ahaana way arkayaan markaa gaaladii bay la hadlayaan oy leeyihiin waryaadhaheen xoolaha urursanayseen iyo ciidamadiinni iyo awooddiinni maxay idinka tarta ma kuwana kuwii aa odhan jirteen iyagoo mu'miniinta tilmaamaya kuwa adduunyada ku dhaaran jirteen inaan waxa weeye loo naxariisanayn ee ku dheeldheeli jirteen ee quurhsan jirteen ma kuwaa la yidhi jannada galaba waaya marka had iyo jeer qofka adduunyadan isku kibriyayo cirka isla maraa xaalad aan wanaagsanayn buu ku dambeeya وعن ciyاaض بن حmاar رضي الله عnه qaaل wuxuu hi qاala rasuul الlahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi slى الlaه عaليهi وasلم إن اllaha ilaahay awxaa ilaya wuxuu i waaxyooday an twaadacuu inaa isdhul dhigtaan isdhuldhiga baa ilaahay i waaxyooday oo twaadca xatىa laa yfkra ilaa aanu u faanin axadu axadna عalى axadi axad aanu u faanin anaa reer hebelaha iyo anaa caynkan iyo anaa waxaan haysta iyo anaa sidanah iyo waxyaabaha noocaas walaa yabqii axadu calaa axadin oo qofna qof aanu ku xadgudbin walaa yabqii axadu calaa axad qofna qof aanu ku xadgudbin rawaahu muslim waaya xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa yani waxa weeyaan sunnadu inay waxyi tahay iyo tawaaducu inuu wanaagsan yahay waana waxyaabaha keena tawaaducu inay dadku markaa isu saafalaan oo isjeclaadaan oo aanay isdhibsan isna dulmiin وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسuلka إلaahy وuxuu yihi mا نقصت ma dhinto صدقة صدقة ma dhinto oo ma yaraysa min maalin xoolo ma dhinto وmaa زاad الله allana uguma kordhiyo cabdan adoon bcafوin cafisuu cid markaa dhibaato ku samaysa iska cafiyey ilaa cizan sharaf mooye wax kale uguma kordhiyo wamaa tawaadaca isuma dhuldhiga axadun qofna lilaahi alla darti ilaa rafacahu allah ilaahay baa sarraysiiyo kor u qaada rawaahu muslim xadiidka waxaa laga qaadanayaa tawaaduca iyo isdhuldhigga xaqa iyo addoomaha ilaahay laysu dhuldhigo qofku inuu ka qaadayo uu ka faa'iidaysanayo maaragtay rifco iyo ilaahay jala wacalaa inuu kor yeelo u ciseeyo halka qofka iskibriye isla fagadh yidhaahda ee cirka isla marana ilaahay jala wacalaa hoosu dhigayo wa can anasin radia allaahu canhu annahu saxaabigaasi marna wuxuu soo maray calaa sibyaanin caruur yaryar buu soo maray fasallama calayhim kolkaasuu salaamay wa qaala waxa anu yidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yafcaluhu mid sameeya muttafaqun calayh rasuulka ayaan ku dayanayaa oo isagaa caruurta yaryar salaami jiray markuu soo maro waxay tilmaamaysaa taasi tawaaducii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam waay ilaa caruurta yaryar inuu gaadhay waxaa kaloo ay tilmaamaysaa saxaabada rasuulku siday ugu dayan jireen una dabaqi jireen sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa canhu ay can anasin qaala wuxuu uhi in kaanat ilamatu addoontu waxay ahayd min imaai lmadiinati addoomaha madiine ka midi lataakhudu mid qabata biyadi nebiyi nebiga gacantiisa sala allahu calayhi wasalam fatandaliqu bihi waxay la tegi jirtay xaydu shaad halala halkay doonto rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey laakiin alimaamu albukhaari isagoo mawsuulo ma warina isagoo mucallaqa ayuu wariyey oo waxa uu yidhi in alimaamu lbukhaari muxamed ibnu ciisa inuu ka maqlay ma sheegin ee wuxuu yidhi waqaala muxamed ibnu ciisa ayuunbuu yidhi marka muxallaq ayuu ku wariyey laakiin abu daawuud iyo axmed iyobaa xidhiidhiyey min ariiqi xumayd awiil can anasin muslimna isna wuxuu ka xidhiidhiyey min ariiqi haabitin can anasin waana xadiis saxiixoo sugan weeye xadiidkana waxaa laga qaadanayaa tawaaducii rasuulka sala allahu alayhi wasalam waaya oo waxa la yidhi macnii qof dumaraa horta la sheegay weliba addoona oon xor ahayn weliba addoontay doonto ha noqoto rasuulka markay u baahato intay gacanta qabsato ayay wax weydiinaysay oo danteeda ay maaragtay ka ka dhammaysanaysay gacan qabashadaana waxa uu leeyahay alxaafid ibnu xajar sharaxa bukhaariga والmqsud min اlأkذ bاlyad laazimhu wahuwa الrifq واlinqiyaadu waxaa loo jeedaa gacan qabashada laasimkeedaa loo jeedaa oo gacantay ku dhegaysay ma aha macnuhu e waxa weeye macnihii way dee la hadlaysay oo dabadeetana wuu u turhaayey oo haddii allaba kure wuu hogaansamayo weeye riwaayadda muslimkuna waxay sheegaysaa fakhlaa macaha fii bacضi طرq marka waxay ahlulcilmigu leeyihiin wallaahu aclam macnuhu waxa weeyaan meelaha kolka uu rasuulku maraya sala allahu calayhi wasalam iyo waddooyinkaa dadka kalena ay marayaan addoontu kolka ay u baahato halkaasay isla taagaysa waddada dhankeeda intay isla taagto oo uu u soo joogsado ayaa waxay rabtaa ay weydiinayso cilmiga wuu sheegayey oo wixii ay su'aalayso ilaan rasuulkii ilaahay buu ahaaye ay waxa weeyaan markaa su-aalayso danteeda ay u dhammaynayso danteeda uu u dhammaynayey tawaaducii rasuulkaa laga qaadanaya sala allahu calayhi wasalam qaala wacan ilaswad ibni yaziida qaala wuxuu uhi su'ilat caaishatu caaisha ayaa waxaa la weydiiyey radia allahu canha maa kaana nabiyu nebigu muxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yasnacu mid sameeyo muxuu ahaa fii beytihi gurigiisa muxuu ku samayn jiray markuu gurigiisa joogo muxuu ka shaqayn jire u qaban jiray qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa yakuunu mid ahaada fii mihnati ahlihi shaqada reerkiisa yacnii wuxuu u jeedaa khidmati ahlihi adeega reerkiisa ayuu ka qayb qaadan jiro oo uu adeegi jiray weeyi fa idaa xadarat isalaatu salaadu markay timaado kharaja ila salaati salaaduu u bixi jiray rawaahu lbukhaari markaa mihnatu ahlihi waxaa lagu fasiray dee shaqooyinka guriga laga qabtaa waa wax fara badan ikhwaani hadday tahay meel la xaadho hadday tahay maro la maydho hadday tahay mid la tolo hadday tahay mid la karkaro ya hadday tahay dheri la maaragtay qoosho ama la hagaajiyo hadday tahay neef xoolaahoo la hagaajiyo xerada lagu duwo mid la seeteeyo mid cawsiyo cunto loo dhigo howlaha gurigu way iska badan karaane howlahaasuu ka maaragtay ka shaqayn jiray mar alla markay salaadu timaadana salaaduu u dhaqsan jiro o u degdegi jiray tawaaduca rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ayaa walaalayaal halkaana laga qaadanaya yaa waxaa kaloo laga qaadanayaa ninku inuu reerkiisa caawiyo oo maaragtay ehelkiisa iyo dumarka iyo reerka uu caawiya laga qaadanaya qaala wuxuu uhi wacan abi rifaacata tami bni usaydin radia allahu canhu qaala intahaytu waxaan soo gaadhay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay baan soo gaadhay sala allahu calayhi wasalam waa rifaaca abi rifaaca weeye tamim bni usayd alkhusaaci buu ahaa rasuulkaan soo gaadhay wa huwa isagoo yakhtubu khudbadaynaya faqultu waxaan ku idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow rajulan ay ana anigu rajulu nin baan ah ninkaasoo hariibun waageeniya oo jaa'a yimi yas'alu xaaluu weydiinayo can diinihi diintiisa laa yadrii diintiisa wax ku saabsan xaaluu ku weydiinaayo laa yadrii oo aan garanahayn maa diinuhu diintiisu waxay tahay markaa inaad ibartaan doonaya fa aqbala calaya wuu isoo qaabilay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam wa taraka waanuu ka tegey khudbatahu khudbadiisiina wuu ka tegey xata ntahaa ilaya ilaa uu isoo gaadhay xata ntahaa ilaya ilaa uu isoo gaadhay fa utiya waxaa loo keenay bikursiyin kursi baa loo keenay faqacada calayhi wuu ku fadhiistay rasuulku sala allahu calayhi wasalam kursigii ayuu ku dul fadhiistay wa jacala waxaan u gudagalay yucallimunii inuu i baro mimaa callamahu allah ilaahay wuxuu baray inuu wax iga baro ayuu bilaabay uma dabadeetana ataa khudbatahu khudbadiisii buu yimi oo fa atama aakhiraha qeybteedii dambuu dhammaystirtay rawaahu muslim waxaa xadiidkani aad ka arkaysaa ninkaa iska qariibka ah ee markaa halkaa ka soo qayliye daacadda ahaa sida rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam ugu degdegey xataa isagoo khudbaddii wada intuu khudbaddii jaray buu wax baray oo wuxu sheegay oo uu maaragtay kursigaa sare ku fadhiistay markii uu dantiisii u dhameeyey buu khudbadii iska sii dhammaystirtay qaala wuxuu yihi wacan anasi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kaana idaa akala wuxuu ahaa markuu wax cuno markuu cuno طacaaman cunto markuu cunay cuno laciqa wuxuu leefleefi jiray asaabicahu farihiisa ahalaaثa saddexda ah ee wax ku cuna ayuu leefleefi jiray oo suulka iyo fartaasa baabada la idhaahdo iyo fardhaxadaa saddexdaasuu wax ku cuni jiray saddexdaasuu wax ku cuni jiray buu markaa leefleefi jiray markuu dhammeeyo qaala wuxuu yihi saxaabigu wa qaala waxa uu rasuulku yidhi idaa saqatat hadday dhacdo luqmatu axadikum midkiin markaa cuntadiisu hadday ku dhacdo hee hadday dhacdo oo ay dhulka kaga dhacdo falyumid ha ka biiyo oo ha ka zuuliyo canha iyada aladaa wasakda ha ka suuliyo ciidda iyo xashiishka iyo waxyaabaha soo gaadhay ha ka baabi'iyo walyaakulhaa hana cuno walaa yadachaa yaanu uga tegin lishayaani shaydaanka yaanu uga tegin maxaa halkaasi ay kuu caddaynaysaa wax allo wixii cuntada dhacdhaca ee aan la qaadin shaydaanka ayaa cunaya dee shaydaankana inaad fursad siisa iyo inaad cunto siisa iyo inaad waxa weeyaan dhergisaa midna kuma habboono waayo waa cadow cadowgii ugu daraa weeye naar buu kugu wadaayo seed markaa keer u siinaysa wa amara wuxuu rasuulku faray an tuslata in la murdiyo alqascatu xeedhada weelkaa cuntada laga cunay qaala wuxuu rasuulku uhi fa inakum maxaa yeele idinku laa tadruuna ma garanaysaan fii ayi acamikum lbaraka cuntadiinna taa ay barakadu ku jirta garan maysaan ma inta faraha la socotaa wax ku cunteen bay barakadii raacda ma inta ku hadhay maaragtay dheriga ma intaa cunteen marka haddaa bar cunteen wixii farahan ku hadhadhayna ka muudmuudsada xeedhadana ka murdiya weeye sunnadu waa sidaasi weeyaan waa tahay arrintanna walaalayaal waxay tusaysaa tawaaduc qofka markaa kibirsan ee iska dheragsan ee aan ladnaanta xejin waayey nicmada ilaahayna jala wacalaa aan ku mahadnaqahayni isagoo arrintan maaragtay mid mustaqdar aho aan fiicnayn buu arki karaa laakiin ciddaasi waa cid qalbigu madow yahay weeye waa sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله إلهي ما صدر النبي النبي ما صدر إلا رعى الغنم قال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريد سنة سنود بن كراعي شري لأهل مكة بن كراعي شري رواه البخاري وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول لو دعيت هدي ليقو يري لها إلى كراع مجين هدي ليقو يري لها أو ذراع أما تقوق لا أجبت haa waan ajiibi lahaa oo ciddaa iigu yeedhay waan maaragtay aqbali lahaa walow uhdiya ilaya haddii laysoo hadiyeyn lahaa diraacun tagoog aw kuraacun ama mijinna laqabiltu waan aqbali lahaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey alimaamu lbukhaariyu raximahu llah ayaa saxiixa ku wariyey xadiidkana wuxuu ikhwaanii tilmaamayaa tawaaducii rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayuu tilmaamaya waaya iyo sida rasuulku sala allahu calayhi wasalam isu dhuldhigi jiray waxaa kaloo laga qaadanayaa hadiyadda in la aqbalo haba yaraato wacan anasin radia allahu canhu qaala kaanat naaqatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama waxay ahayd hashii rasuulka alcadba u cadba ahayd laa tusbaqu midaan laga dheerayn bay ahayd rasuulku hal buu lahaan jiray alcadba la idhaahdo marka mid aada u dheeraysay ahayd oo lagama dheerayn jirin aw laa takaadu ama maysigi jirin tusbaqu in laga dheerayo fa jaa caraabiyu nin reer miya ayaa yimi oo calaa qacuudin lahu qaalin uu lahaa buu ku yimi isagoo saaran qaalin markaa layliahoo uu lahaa saa u duulaya isaga oo korsan buu yimi fa sabaqaha hashii cadba ahayd buu ka dheereeyey gebigeediiba fa shaqa daalika arrinkaasi waxa uu dhibay uu ku adkaaday cala lmuslimiina dadkii muslimiintaha buu ku adkaaday hashii rasuulkaa laga dheereeyey siday u dhacday xataa carafahu nabiyu ilaa nebigu gartay sala allahu calayhi wasalam inay muslimiintu arrintaahee ka xumaadeen faqaala wuxuu dabadeeta rasuulku yidhi xaqun cala allah ilaahay xaq waxa ku ah oo uu isagu isku waajibiyey allaa yartafica inaanu saraynin oo aanu kor u kicin shayun shay min addunya adduunyada ka midi ilaa hadduuse sare u kaco wadacahu ilaahay wuu dejiyaa hoos buu dhiga rawaahu lbukhaari shay kastooo adduunye ahoo sare u kaca ilaahay jala wacalaa hoos buu dhiga xaqaana ilaahay jala wacalaa isaga ayaa isa saaray waxaanay muujinaysaa adduunyada qiimo daraanteeda iyo wax lagu faantamo oo lagu kala laysku kala sarraysiiyo oo haddii allaba kuu ron in laysugu hanjabo oo laysku waxyeeleeyo inaanay ahayn isla markaana aanay mudnayn waxaa kaloo laga qaadanaya tawaaducii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo niyadda iyo nafta saxaabadiisa siduu u dejinayey ee uu qaboojinaayey waxaa kaloo laga qaadanaya geela in lagu tartami karo lab iyo dhadinkuu doonaha noqdo halkaa aynu u dayno subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online